afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda maraykanka ayaa sheegay in soomaaliya aysan ku habboonayn in lagu tijaabiyo nidaamka iskudhafka ee maalgelinta ciidamada shisheeye kuwaasoo soomaaliya joogay tan iyo sannadkii labada kun iyo toddobadii dhanka kale waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shan iyo tobanka bisha soo socota ee mey qorshaynaya inuu qabto kulan looga hadlayo maalgelinta ciidamada shisheeye diidmadani ayaa waxay walaac hor leh ku abuuraysaa dowladda uu madaxa ka yahay xasan sheekh maxamuud oo waayadii u dambeeyey wajahaysay weerar uga imaanayay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab islamarkaana ay ku waayeen saraakiisha ugu muhiimsanaa ee ay shisheeyuhu u tababareen dowladda federaalka howlgalka waxa loogu yeero midowda afrika ayaa inta uu joogay dalka soomaaliya waxa uu xasuuq aan kala joogsi lahayn kula kacay bulshada soomaaliyeed geesta kale dadka u dhuundaloola arrimaha amniga ayaa sheegaya in ciidamada shisheeye ee duulaanka gardarada ku jooga dalka ay ku fashilmeen sugidda amniga xarumaha dowladda federaalka iyo guud ahaan soomaaliya si kastaba walaacan dhanka dhaqaalaha ee waxa loogu yeero ilaalinta nabadda soomaaliya ayaa ku soo beegmaya xilli mujaahidiinta al-shabaab ee ka dagaalama soomaaliya iyo bariga afrika ay kordhiyeen dagaalada ay ku dhiig bixinayaan ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka